إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegeystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraro iyo howlgallo ka fuliyey gobollada bay iyo shabeellada hoose walaayada islaamiga ee shabeellada dhexe ayaa faahfaahin ka bixisay weeraro daraad ka dhacay duleedka degmada rundurgood ee gobolkaas waxaa magaalada jowhar ee gobolka shabeellada dhexe kasoo yeeraysa cabasho iyo walaac laga qabo dabargo-a lacagta shilinka soomaaliga sarkaal hore oo dhanka ciidanka ah ayaa sheegay in dalka aysan wax xorriyada ka jirin una baahan yahay in shisheeyaha laga saaro qaar ka mid a dhegaystayaasha idaacadda islaamiga alfurqaan ayaa aragtidooda ka dhiibtay wejiga labaad bixitaanka ciidanka admis iyo walwalka ay muujinayso dowladda federaalka dowladda ruushka ayaa sheegtay inay burburisay diyaarado daroonis ah oo ay leedahay dowladda yukrain
دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraro iyo howlgallo ka fuliyey gobolada bay iyo shabeellada hoose xalay rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax ku weeraray guri uu magaalada baydhabo ka degan yahay wasiirka xogaanka owqaafta ee maamulka koonfur galbeed qaraxa ayaa burbur xooggan u geystay guriga wasiirka xogaanka kaas oo lagu magacaabo saalax shariif welina faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha nafeed ee ka dhashay habeen hore ayay ahayd markii rag ka tirsan guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay tiro madaafiica ku garaaceen xarunta madaxtooyada ee magaalada baydhabo dhanka shabeellada hoosena ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay xalay dagaalo toosa ku qaadeen saldhigyo ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka oo ay kaga sugan yihiin degmada qoryooley walaayada islaamiga ee shabeellada dhexe ayaa faahfaahin ka bixisay weerar doraad ka dhacay duleedka degmada rundurgood ee gobolkaas warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya cabdisamed cabdulaahi
sheekh yuusuf sheekh ciise kaba ku tukada waaliga walaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe oo waraysi siinaya warbaahinta islaamiga ah ayaa faahfaahin ka bixiyey weerar ka miin ah oo maalintii doraad ciidamada mujaahidiinta ay la beegsadeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo ku socdaalayay deegaan ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe weerarka kamiinka waxa uu ka dhacay deegaanka gacal ugaas ee duleedka degmada runirgood waxaana halkaasi ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac uu gaaray ciidanka dowladda federaalka waaliga ayaa ugu horeyntii wuxuu faahfaahin ka bixiyey weerarkaasi cidda ay la beegsadeen iyo khasaaraha ka dhashay waxaa kamiin ilaahay barakeeye ka dhacay deegaanka gacal ugaas ee hoos yimaada degmada runurgood marka kamiinkaasu macluumaad mutawaatira oo fadhiya markii la helay ilaahay waa fududeeyey marka saasuu dhaca horta intooda badan waxay ahaayeen wixii ka haray ciidankii eritrea laga keenay baaqiyaadkii ka haray ugu dambeeyey ahaayeen waxyaabo yaryar oo maliishiyaad xamar laga keenay oo deegaanka in lagu carqaladay la rabay oo qaar iyagu dileenna wixii kasoo harayna waa la socdeen waxaana horta khasaaraha ugu weyn in gacan kurul ay gaartay taasoo mar dambe inay dhulkaas carqaladeeyaan inay ka fiirsadaan ku qasbaysa waxaan inagu xaqiijinay inay ka dhinteen sagaal askari toddoba kalena ay ka dhaawacantay dhulkuna waa dhul hawd ah oo hadda ka badanna waa jiri kartaa qoryahana waxaa laga qaaday afar aake iyo hal bekam iyo qori fala ama jitrin waxaa ugu darnaa in maalintaas xataa labiyo tobankii la eryanayay ilaa haddana meel aysan isku sheegino wax xamar u cararay iyo wax fakaday iyo wax inay noqdeen sheekh yuusuf sheekh ciise ayaa markan wuxuu ka jawaabay su-aal muhiim ah oo la weydiiyey halkee buu ku dambeeyey guluf colaadeedkii uu xasan sheekh maxmuud ku dhawaaqay laba sanno ka hor kaasi oo kasoo bilowday gobolka shabeellaha dhexe sheekh yuusuf ayaa wuxuu ka waramayaa halkii uu ku dambeeyey gulufkaas iyo sidoo kale faa'iidada milatari oo ay xarakada shabaabulmujaahidiin ka dhaxshay
alxamdu lilaahi laba sano kadib dagaalkaas socday waxaan awalan ilaahay ku mahadinaynaa magaciisa latiif oo ah qofka inuu ku riixo waxa asaga dantiisa haba nace qofku ma ogtahay waxaas danteenna anagu ma naqaan ilaahay baa yaqaan wallahu yaclamu antum laa taclamuun marka nimankaas waa isu soo abaabuleen ayagoo kaashanaya ciidanka maraykanka iyo saliibiyiinta afrika oo dhan dagaalkaas labada sano socday runtii waxaa lagu talagalay in lagu baabi'iyo ciidamada mujaahidiinta si meesha looga saaro ku dhaqanka shareecada islaamka ilaahayna wuxuu leeyahay inahum yakiiduuna kaydan wa akiidu kayda ilaahayna waxbuu shirqoolayey iyaguna waxbay shirqoolayeen shirqoolka ilaahay ayaana wayamkuruuna wayamkuru allahu wallahu khayru lmaakiriin allah ayaa shirqoolay ilaahay aayad kale wuxuu ku leeyahay wallahu muxidu bilkaafiriin marka ilaahay ayaa hareereeyey waxuu u tusay inaan nahay dad yar oo la soo afjari karo oo la baabi'in karo inaan nahu u tusay laakiin markii goobihii uu tegey isagaa laayey falam taqtuluuhum walaakin allaha qatalahum waa baabi'iyey hal goob ay ku guulaysteen maalinta dagaalkaas la bilaabay iyo maanta intuu dhaxaysa ilaahay waa u diiday waxayna halkaas ku waayeen khasaaro aad naf iyo maal ah ciidamadii iyo saraakiishii loogu talagalay inay islaamka la diraan muddo aad u dheer loosoo tababaray oo gaaladu ay kusoo carbisay ilaa maraykan ilaa turkiya meeshaasay ku baabi'een ciidanka halkaasuu ku baaba'ay waxay hubahay wateen oo loogu talagalay in innaga lagu laayaanoo gaalo isugu soo dartayna ilaahay wuxuu ku wareejiyey gacmaheenna waxaa la dhihi karaa marka waxay noo yimaadeen annagoo jabhad ah oo garab rarato ah maantana waxay naga tageen annagoo u hubaysan sidii dowlad marka qaala tacaala ina aladiina kafaruu yunfiquuna amwaalahum liyasudduu can sabiili illaah fasayunfiquunahaa suma takuunu calayhim xasratan suma yuqlabuun aayaddaas ayaa ku dhowowday ilaahay mahaddiisna maantana waxay joogtaa in xasan sheekh uu yidhaahdo shabaab wixii wada hadal iyo nabad uga keeni kara ha ka keenana adduunyada oo u qayshaayey shalayna wuxuu lahaa waa duqaynaynaa waa ku degaynaa waa soo afjaraynaa waa baabi'inaynaa saddex bilood lagu qaadamayso maaragtay waa waa u dhammaatay history waaye waxaasuu akrinaya goorma uu marka maxaa u diyaargareeyey marka wadahadallada iyo nabadda uu sheegayo waxaa u diyaargareeyey maxay ahaayeen si kastaba ha ahaatee weerarkii ka dhacay duleedka degmada ruunirgood ee gobolka shabeellada dhexe ayaa sababay inuu jab xoogan soo gaaro ciidamada dowladda federaalka kuwaasi oo dhaqdhaqaaq ka waday muddooyinkii lasoo dhaafay deegaano u dhow degmada ruunirgood wuxuuna weerarkan kamiinka ah sababay inay kala firdhadaan ciidamo tiro badan oo halkaasi dhowaan geysayay dowladda federaalka
waxaa magaalada jowhar ee gobolka shabeellada dhexe kasoo yeeraysa cabasho iyo walaac laga qabo dabargo ah ku socda lacagta shilinka soomaaliga faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed ciise bulshada magaalada jowhar ayaa ka cabanaya lacagtii shilinka soomaaliga ahayd oo dabayaaqo kusii ah magaaladaas suuqyada magaalada ayaa laga dareemayaa saameynta ay ku yeelatay lacagta shilin soomaaliga ah oo sii dabargo-aysa ganacsatada gaar ahaan sarifleyda ayaa sheegay inay caqabad weyn ka haysato islamarkaana dadka reer jowhar ay aada u isticmaalaan lacagta shilin soomaaliga ayna hayaan keliya haraadiga lacagihii hore mid ka mid ah sariflaha suuqleyda jowhar oo arrintaasi ka waramaya
waxa iyo sida macnaha loo kala xakameeyo lacagaha khalaad oo sarifka la yidhaahdo halkan waxaa lagu sarfaa lacagaha shilin soomaaliga iyo doolarka sida badan waxaad arkaysaa dadka doolar markay kaystaan waxay u baahan yihiin shilin soomaali inay qaataan shilin soomaaligana haddaad sii fiiriso waa mid sii dabar go'aayo maxaa yeelay waddanka shilin soomaali cusubna sooma gelin kumana soo socdo ilaahay kumisama diidee oo jajeexnaa ayaa noo yaalo wallahidaadareer jowhar shilin soomaaliga aad u isticmaalaan haddeer waxa waaye doolarka inta badan ma yaqaanin dalka soomaaliya lacagta doolarka ayaa kow ka noqotay halka shilinkii soomaaligana uu qadka kasii baxayo sarkaal hore oo dhanka ciidanka ah ayaa sheegay in dalka aysan xorriyad ka jirin unoo baahan yahay in shisheeyaha laga saaro maxamed muudey axmed abuu muslim ayaa ka waramaya
shariif shaacir oo ah sarkaal hore oo khibrad u leh arrimaha militariga ayaa sheegay in soomaaliya uusan ahayn dal xor ah dalka waxa uu ku jiraa gumaysi iyo gacmo shisheeye sidaasi waxaa hadalkaasi ku muujiyey shariif shaacir shariifka oo la weydiiyey su-aal ku saabsaneed xorriyadda ay dowladda federaalka sheeganayso ayaa isaga oo qoslaya ku jawaabay
war hortaad sheegaysa maxay tahay hal maalin ee xor baana noqonin annaga calankana wuu iska taagan yahay dowladnimaa jirtana waa lagu leeyahay wax xil oo xor ah oo xornimo ahoo dowladnimo lagu tilmaami karo xor ah ma jirin sida maxmiyad camal unbaa korna laga maamulaya caqli gaalo unbaa lagu socday mooyaane wax adiga fikradaada iyo ti islaamnimada ah islaamku dubka kore waan ka sheeganaynay laakiin wax alla waxa camal ahe la qabanaya camal gaalu ahaa ma garan dadka madaxnimada haystay waa dad ku anqaray waxaan gaalada sharciga u ah codisha binaale codisha binaale kumuli iyo codisha binaale military bay ahayd codisha binaale kumuli baa lagu yaa lagu maamulahaya waddanka shariif shaacir ayaa la weydiiyey cidda xorriyadda uu diidan soomaaliya wuxuuna yidhi number kow kristanka wey number kow aslan meel kastaa ku noolaado dowlad kastaa ahaato hal mar eh wax wixii nabi maxamed laga soo gaaray ee inaan lagu dhaqmin wadamadan kristankeeda adaa wata ma garata tasiyaada waxaan diintan islaamka ahayn waxaad moodaa inay hoosta ka wada xiriiraan annagu haddee kristankan keliyaba ma ahee diino badan iyo waxyaa kuwa aan diin balahayn waxaasoo idin waxaa la isku raacsan yahay ayagu isu garabsanayaan waxaa weeye diintan islaamka sideeda oo meel ay ka muuqata inaan la arkin shariif shaacir ayaa la weydiiyey sida ugu habboon ee xorriyadda lagu heli karo wuxuuna ku jawaabay
waxaan kuu sheegayaa horta sida lagu heli karo oo waddan islaam ah oo israacsan lagu heli karo waddadan shabaab ay ku socoto yaa horta dowlad islaama markee istreetka aad haysato haddaadan inta iyo inta midna oga leexanine waddadaas ilaahay uu sameeyey ee sharciga ah haddaad ku socoto dowladnimo islaam ahaa la helayaa midda kale waxay ayaga hadda laftooda sheegayaan oo aynan inkirsanayn meeshan ee cadaalad taallo nin kasta halkan uu riban yahay waxaa weeye maanta ifafaalihii afghanistaan baa noo muuqda ilaahay baa ku mahadsan waa la soo gaarayna madaxweynaha uganda oo ay ciidamadiisu qeyb ka haystaan waddanka ayaa sheegay in soomaaliya ay tahay dhul kiristaanku leeyahay We defeated the Islamic hoodlums in Somalia. When we want Somalia, th- these idiots, these idiots we are calling as kafiri.
islaamiyiintu waxaan kaga adkaanay soomaaliya marka aan tagnay soomaaliya waxay doqomada nooga yeereen kufaar waa sax kufaar waanu nahay laakiin ugow dhulkan waa dhulkeennii waa dhulkii kufaarta iyo dhulkii kiristanka These idiots we are calling as kafiri. That we are kafiris. Yes, th- we are kafiris, but this is our land. This is the land of the kafiris, the, the land of those Christians.
codkaasi madaxweynaha uganda wuxuu u dambeeyey warbixintii maxamed muudey axmed abumuslim qaar ka mid a dhegeystayaasha idaacadda islaamiga alfurqaan ayaa aragtidooda ka dhiibtay wejiga labaad bixitaanka ciidanka admis iyo walwalka ah ay muujinayso dowladda federaalka warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya mahad cubayd cali
bulshada magaalada kunyo barrow gaar ahaan qaar ka mid ah haweenka muslimaadka ah ee dhegaystay idaacadda alfurqaan ayaa dareen farxad leh ka muujiyey ciidamada shisheeye ee dalka soomaaliya isaga baxaya waxay dhanka kale ka hadleen walaaca haysta dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadeeda ayagoo fariimo kala duwan u diray ugu horrayn ku soo dhowaada qaar ka mid ah dumarka oo dhiibanaya aragtidooda
والله الحمد لله الحمد لله إلهي ما هذا أصقناتي فرحات آدي آد وين واي إلهي سبحانه وتعالى هنسيه وبعدين ويلاش مجاهدين تأديق ودان كحلنا كوي برو قبلها مسلمات كنا الله دان هاي آدي آد أسو دوينينا وأنا مدان تاويني وحبدن وحبدن مدان رجينينا واي وإلهي سبحانه وتعالى أنك رجينيني وإن بدن ويلاش أن جهات قدريني تان رجيهينا واي bulshada wixii caqli leh waxau arkay nasri ilaahay keenay wixii caqli leh oo ilaahay diintooda maxaan ku dhahdaa ku wanaajiyey oo diintooda qalbiga ay ka buxsantay waxu arkaan nasri ilaahay keenay waana imanaysaa wixii aan caqli lahayna hooyay hoostay geli baa ka dhici doonta biidn illaah gaaladii way naga socotaa in dadkii u durbaan tumayeen maanta meel ay ku harsadaan ilaa yihiin laakiin waxay waxay fariin u diraysaa dadka hoosta fadhiyo gaalada inay ka soo tagaan ay ay fariin u tahay oo ay soo hijroodaan walaalahooda ay ku soo daysadaan ayaga ilaaha soo waafajiyo ayagana had waxaan leh marka ilaahay ha soo waafajiyo جزاكم الله خيرا بان لنا وان ku faraxsanahay boqolkiiba boqol waan ku faraxsanahay haddana waxaan lehay kuwa murtadiinta ee dabidhelifka u ahaa bal meelun gala maanta bal meelun ceebtiina bal meelun la fadhiista ayuu rurinaya waaye dhima maanta ceeb haddii nafta oola bixi ceeb nafta oola bixin nin buu isku tilmaamaya balse u yaala fiiro harta diintiisii buu gantay daaquud iyo niman gaalo ah ayuu dabidhelif u yahay muxuu yahay asagu xagguu u socdaa uu rogmaday xagguu u socdaa alla rog haddaba tagee diyaarada si afghanistaan dhici doonta beri kamaaline adhasababa adhasababa raayada tawxiidka kursiga ka dulbabaraysa beri insha allah tacaala waa la arki doonaa ummadda horta een dadka wanaagsan oo macnaha islaamka jecel oo wanaagsan oo diinta islaamka fahamsan aad iyo aad ay ugu faraxsan yihiin aad iyo aad ayna isu dhaweynayaan waxay ayaga raacsaneen kulle murugay ku nool yihiin aan leeyahay shisheeyana waa u baxa wuuna bixi doona insha allah islaamka ayaana wadanka u tali doona insha allah hadda inkastoo in badanba u taliya inta dhimana annaga u tali doona raayada tawxiidka la suuri doonaa sidoo kale qayb ka mid ah haweenka la hadlay idaacadda ayaa cabiray siday u arkaan bixitaanka askarta shisheeyaha alxamdulilaah ee laba ayaan u kala qaadi doonaa dadka muslimiinta ah mujaahidiinta ah way ku faraxsan yihiin gaaladu inay baxdo dhammaantanin waan ku faraxsana dadka muslimiinta ah hase ahaatee cadowga gaalada la jiray oo dabadhaqa u ahaay oo ayaga ka hoos qaraabo jiray oo gaal raaca ah murugo ayay ku noolyihiin caawa insha allah waa sidaan rajeynayna murugo ayay ku nool yihiin annaga laakiin waan faraxsannaha alxamdulilah dhammaana muslimiinta way faraxsan yihiin meel kastay joogaan waxay ku baxayaan hadda tuugmo ay ku baxayan maalahan waxay ku baxayaan xoog iyo shanta iyo muruq oo dagaal iyo waxaa waaye mujaahidiinta ay la galeen ay ku baxayaan maahane baryama ku baxayaan marka waxaan leenahay kuwii la joogi jirana maanta waxay ku nool yihiin murugo iyo ciil mujaahidiintana waxay ku nool yihiin farxad iyo rareyn ku nool yihiin wallaahi aad iyo aad baan ugu faraxsanay walaalo waana aadna waana sugaynay inay gaaladu waddanka ka baxdo sidii afghanistaan uga baxday bay soomaaliyana uga baxaysaa magacay doonaan ha sheegtaan waxay doonaan ha isku tilmaamaan yacni waxay doonaan yani ha sheeg sheegaan laakiin waxaan leenahay waad khasaarteen waxa ay u baxayaan waxa weeye mujaahidiintu way gumaadeen way dhammaadeen xeryihii bay say ugu jireen bay ku daaleen kabacdi waa iska baxeen marka waxaan leeyahay anigu ayaga ka hadli maayo laakiin waxaan la hadlayaa dadka maxay haytay oo ku hadhay meesha ku hadhaya dadka meesha ku hadhayaan la hadlayaa waxaan leeyahay munaafiqa madaxa weyn waa la marinayaa ninkii gurigiisii siiyey oo gowrac filo baan leeyahay waxaan dhihi lahay raggu ha noo nasteen hubkana ha noo dhiibeen annaka ayaa dabar jarayna taas ayaan maxay tahay aan farriintaas ayaan u gudbi lahaa inta yaro ka hartay annaka ayaa ku filan raggu ha noo nasteen xasaan murtado how runtii xaalkuwe isbedelay ballanti been oo hoodayo oo gaala wahay baxee bartaad joogtana islaamka ku baratamaa waxaana ka babahayato oo wxiidka bilicda wacan xasan isdhiiba ma kadho oof dhaafid lama arkee
qaar badan oo ka mid ah ciidamada shisheeye ayaa bishii juun ee tagtay isaga baxay magaalooyin iyo deegaano kala duwan oo dhaca koonfurta iyo bartamaha soomaaliya
warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan dowladda ruushka ayaa sheegtay inay burburisay diyaarado daroonis ah oo ay leedahay dowladda ukrain wasaaradda dagaalka ah ee xukuumadda moscow ayaa shaaca ka qaaday inay burburisay ugu yaraan soddon iyo lix diyaaradood oo nuuca darooniska ah kuwaas oo ay soo dirtay ukrain si ay ugu duqayso deegaanada dhaxa xuduudda sida ay sheegtay wasaaradda dagaalka ee ruushka siddeed iyo toban ka mid a diyaaradahan waxaa lagu burburiyey mandaqada baryaaniski halka sagaal kalena lagu soo riday mandaqada koriski iyadoo sidoo kale sagaal kale lagu soo riday mandaqada baligood alanister bojemas oo ah guddoomiyaha baarniski ayaa qoraal uu soo dhigay barta telegramka wuxuu ku sheegay in weeraradan ay soo qaadeen diyaaradaha ukrain aysa geysan wax waxyeello ah xukuumadda kiyef ayaa tilmaamaysa in weerarada ay ka fulinayso gudaha dalka ruushka kuna beegsanaysa xarumaha muhiimka ah ee xukuumadda moscow ay jawaab u yihiin weerarada iyo duqeymaha tan iyo sanadkii laba kun iyo labaatanka ka dhacaya gudaha ukraine ee ay geysanayaan diyaaradaha ruushka warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilligan oo naga inta